Kamka Bulguri waxa uu ka mid yahay kaamka barakacayaasha ee ku yaala xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Carruurta ku nool kaamkaasi ayaa kuwaan haysan goobo ay wax ku bartaan. Haddaba qaar ka mid ah waalidiinta kaamka ayaa codsaday in loo dhiso goobo ay wax ku bartaan ubadkoodu.
Ee, waa ku dhawahay maadaama aan joogno buushka oo baalguri oo baahi badan ka jirto xagga waxbarashada ee xagga caruurta ee maadaama dad oo soo barakacni oo nahay biyaan ka soo barakacni dagaalaan ka soo barakacni ee ilmaha waxbarasho nooma haystaan horta waxbarashadii nin soo barakacay muxuu dhiibaa uu cunka wax baraawaa su-aasha wax isku oos qarashaad oos u bixiyo ee maaha iskool haddii tagtid lacagaa loo baahan yahay dugsi haddaad geys lacagaa loo baahan yahay dad barakacan inay masaakiin yihiin cid muug ma laha in maadaama dadkan oo masaakiimanka oo maaha degan dadka waxbarashada oo macnaha u hoggaansan in ay macnaha u yimaadaan ay arkaan baahidooda si ay wax ku baran karaan iyo si ay rabaan ay markaas ay fiiraan kadib iskool mehan loogu dhiso macallimiin loo keeno dadka waaweyn dadka yar saasay wax ku baran karaan maana maadaama hadda cunugii haddaad dirtid lacagaa u baahan tahay lacagtiina adiga wixii aad keentid siddeetan kun ama lixdan kun aa ku soo shaqaynaya meeshii siddeed cunug sagaal cunugaa jooga maxaa wax bari kartaa waa maalin walba cunug dugsiyaa la diraa bisha haddii dhammaad waxaa lagu leeyahay bishaa la rabaa bishaa jarar ku dhibay hal ama lama aa wax bari kartaa inta kale waxbarasho ma haystaan waxbarasho la-aan waana haystaa nool yimaad oo goob waxbarasho noo la dhiso meeloo ilma waxna oo bartaan kaanka inta joogta ma dhowo